kulanti wacan oo wanaagsan dadkaadna dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo alaab aan ka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee dhinaca siyaasadda alaaba ku saabsan ee waddanka soomaaliya dhegeystayaal sida aad wararka soomaaliya la socotaanba waxaa shalay ka furmay magaalada jowhar oo uu ka furay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shirweyne ballaaran oo markaasi loogu gogol dhigayo sidii maamul loogu samayn lahaa gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe inkastoo ergooyinku markaasi aanay u dhammayn shirkaasi shalay dhacay waxaa iyanu iina jira cabatino iyo beelaha qaarkood oo biyo diidsan hanaanka loo wado markaasi in labadaasi gobol lagu mideeyo oo maamul u gooniya loo sameeyo wararkii u dambeeyey iyo halka ay marayaan arrimahaasi ama shirkaasi loogu samaynayo maamulka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa waxaa maanta aanu ka waraysanaynaa oo noogu martiya guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan sanadihii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii cabdi faarax laqayo guddoomiyaha cabdi faarax laqayo waxa uu haatan joogaa oo aanu khadka telefoonka kaga waraysanaynaa magaalada london waddanka u k marka hore cabdi faarax laqayo aan kugu soo dhaweeyo madasha sigisti
aada iyo aad waa mahadsantahay walaal waa ku dhawaay
waayahay aan su-aalaheena gudagallo master laqayo bal marka ugu horeysa waxaad noo bidhaamisaa hanaanka shirka ka socda ama shalay laga furay magaalada jowhar inkasta oo dib loo dhigay muddo ku siman laba toddobaad haddana maxaad dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya aada usoo gudbinaysaa oo ka socda gobolladaasi bismillah madasha sigisi iyo walaalaha daadihinayaba aad iyo aad baan idiin salaamayaa runtii saad sheegteenba barnaamijkaas maamul samaynta labadaas gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe muddou soo jiitamayey waxaadna moodaa meeshii ugu dambeysay ama gobolladii iyo laisraaraacinaya qeybtii ugu dambeysay in ay tahay oo la soo gaaray sidaan la soconayna shalay waa kii shirku furmay ergooyinkana uma dhammayn sidaas darteed ayaa la gartay in dib loo dhigo ilaa muddo laba toddobaada si ergooyinka maqan loogu qanciyo inay shirka kasoo qayb galaan kolleyba intaan haddan ka warqabno waa intaa waxaan rajeynaynaa kolleyba in uu shirkaasu dib u furmi doono dadka labada gobolna iyadoo aan la jojoobin ama aan maaragtay laga weecan sida ay rabaan in loo daayo talada oo iyaga oo wanaagsan oo walaalaho wada hadli kara ay shirka dib isugu imaan doonaan insha allah
cabdi faarax beelaha ama ergooyinka aada leedahay shirka way ka maqan yihiin ma dad cadho ku maqan ba
run ahaantii sidaan hadda maqlayno odayaasha gobolka hiiraan ayaa hadda cabashadu runtii aan meediaha ka maqlaynaa ama intaan xoogaal unahayba cabashooyin xagga maamulka oo xagga dawladda ay ka cabanayaan waxyaabo lagu heshiiyey ayaa jiray leeyihiin oo xagga maamul sameysashada ah oo aada moodo sidii la rabay inaan loo dhigin ama laga degdegayo marka dadkaasi waxay leeyihiin hade waxyaabihii lagu heshiiyey hala fuliyo marka ana waxaan kolleyba ku tali lahaa ka oday soomaali ahaan in dadka runtii la tixgeliyo haddii ahaan lahayd dadka degan gobolka hiiraan iyo hadday noqon lahayd dadka shabeellaha dhexeba haddee dadku inay iyagu tashadaan oo talada iyaga loo daayo oo waxay ku midaysan yihiin in ay runtii samaystaan taasaan kula tali lahaa hadee shacabka labada gobolna waa dad walaalaa runtii barnaamijkan laysku dardarayo gobolada oo runtii mid aada u dhib badan ah soomaalidu ma dooran waa waxna loo keenay hase yeeshee waa wax lagu qasban yahay in la sameeyo marka waxaan qabaa in maogtahay si miyir qabta ay dadku odayaasha u wada hadlaan dawladdana kolley waxaan ujeedi lahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo cidda maamulaysa in maogtahay dadka la tixgeliyo oo labada gobolba dadku ay gaargaar isku soo arkaan de waxyaabaha heshiisku lagu yahayna in la fuliyo laakiin haddii hadda taa aan la yeelin dhibaatooyin baa kala imaan karaan qabaa
waayahay cabdi faarax laqayo reer hiiraan waxa ay leeyihiin ama ay ku doodayaan waxaanu shirkan uga biyo diidsannahay ballanfuryo uu nagu sameeyey madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud markaasi ballanfuryadaasina waxa ay ku tilmaameen in madaxweynuhu uu si hoose ugu sheegay mar ay kulmeen in iyagu ay jegada madaxweynaha isu soo taagi doonaan oo reer hiiraan ay noqon doonaan madaxweynaha labadaa gobol ee la isku daray si kastaba ha noqotee arrintaasi maxaad ka og tahay oo aad nagu sheegi kartaa
run ahaantii sidaan maqlayno madaxweynuhu waa uu yimid gobolka hiiraan odayaashana way is arkeen iyadoo la yiri war safaxaafeed laga soo saaray oo la leeyahay arrintii waa lagu heshiiyey baa madaxweynuhu dal ka tegay gobolka hiiraan haddee waxaan arkaynaa odayaashii oo dhahaya wixii lagu heshiiyey oo ahayd in madaxweynuhu uu u ballan qaaday odayadii uu la kulmay reer hiiraan in uu leeyahay reer hiiraan unbaa ku tartami doona madaxweynenimada laakiin dhanka kale saan xodogaal u nahay sida hadalka madaxweynuhu u yiri iyo sida loo qaatay waxaan is leenahay ama wax si ka ahaayeen oo aan laisla fahmin waayo sida aan garan karno u malayn maayo inuu madaxweynuhu dhihi karay laba gobol oo laisku darayo oo dadkooda aana iswaraysan reer hiiraanaha madaxweynaha iska leh caasimadiina iska leh u malayn maayo inay arrintaas waxoogaa ay saas sax u ahayd hase yeeshee meeshii waxaa ka muuqda isfahm waa ama in hadal soomaalida waxay tiraa nina si u yiri nina si u qaaday marka waxay kusoo urureysaa hadde dawladda oo madaxweynuhu u sarreeyay wasaaradda arrimaha gudaha hadde wixii cabashaahoo yimiday af soomaaliya baa lagu wada hadlaya in dib laysugu noqdo dadkana hadde la tixgeliyo oo cabashadooda la fiiriyo oo hadde siday wax u rabaan iyo sida waxay suurtagal yihiin in hadde layska dhaadhiciyaay muhiim waayo haddii kale hadde meesha loo socdo ma la gaarayo
laakiin cabdi faarax annagaa madaxweyne noqonayna iyo annagaa madaxweyne noqonayna miyaanay ka horreynin marka hore in heshiis lagu noqdo in maamul la sameeyo oo maamulkii markaasi la bilaabo ergooyinkii la kala qaybsado madaxweynenimadu miyaanay ahayn halka ugu dambaysa ee markaasi la oran doono yaa tartamaya oo xaqooda inay tartamaan
waa iska saas laakiin soomaalidu sida beryahan wax loo sameynaya waxaa jiray in hoos loo soo wada hadlo sida goboladii goboladan ka horreeyay oo kaleba in horey maogtahay loo sii wada hadlo oo dadka goboladaas degan ay jegooyinka ay kusoo ka maogtahay qayb ahaan soo qaqaybsadaan oo jegooyinka oo dhan ba haddii baarlamaan noqon lahayd haddii ay noqon lahayd madaxweynihii ku-xigeenadiisa in arinka lagu soo qaybsado si madasha marka loo tago warka u sahlanaado qaab noocaasa hore loo arkay marka dadku waxay filayeen in arrimo noocaasa wakti la siin doono laakiin waxaad moodaa deg deg badan inuu jiro taasina waxaan isleeyahay aramay waxaleysaa
haddii su-aal kale aan ku weydiiyo cabdi faarax laqayo tusaale ahaan siyaasiyiinta waaweyn ee kasoo jeeda gobolka hiiraan oo kale siyaad is leedahay ayaa madaxa taagaya oo ama farta u taagaya ama diyaar u ah in jegadaasi madaxweynenimada haddiiba ay noqoto in iyagu ay qabtaan cid ma noo tilmaami kartaa run ahaantii hadda dad isi sheega waa jiraan oo sharaxan waktiga oo dhiman awgeedna dad kaloo badana soo bixi karaa waa jiraan oo sugaya bal ilaa inta ay arrintu meel fuuleyso marka waxaan is leeyahay dib baa laga ogaan doonaa cidda markaa u taagan iyo qaabka uu noqon doono cidda madaxweyne noqonaysa sidii aan kuu sheegayba haddii hoos loo soo wada hadlana oo wax lasoo qoondeeyo oo shabeellaha dhexe dadka degan oo walaalaha iyo walaalaha reer hiiraan intay hoos wada hadlaan ceeriinka wax ku qaybsadaan madasha saxal bay u noqon lahayd wixii ka soo baxa marka taasaan leeyahay way dhamman tahay dad sharaxana way jiraan dad kale oo jidka kusoo jiraana way jiraan labada dhinacba
cabdi faarax laqayo maadaama aada hore u ahayd guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan sanadihii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii marka aad ka fekertid ama aada eegtid isku darka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan waayo aragnimadaada maxaad is leedahay ayaa gobolkaasi uu u baahan yahay in la in lala faguro oo kamida dhibaatooyinkaas odhan kartid way hor istaagi karaan in labadaasi gobol laysku daro
run ahaantii in wax laysku daro horta nidaamka dalka u qoran oo xeer dhaqmeedka qabyada ah oo dadku dastuurka u yaqaaniin waa xeer dhaqmeedka qabyada ah sanadkii laba kun iyo laba iyo toban dalka la keenay wuxuu sheegayaa dadku inay iskood labada gobol ay wax isugu darsadaan laakiin hadda waxaad moodaa in la leeyahay waxbaa loo samaynayaa taas marka waxaa micnaheedu yahay labay mid noqon kartaa dadkiioo iyagu wax samaysan waayey in wax loo sameeyo ku qasban yihiin iyo inaan la rabin in la tixgeliyo dadka oo wax la weydiiyo oo iyaga la yidhaha tashada marka de xeerarka la qorana waxaa ku qoran dadku inay tashadaan oo iyagu waxay raalli ku yihiin ay sameeyaan marka waxaan qabaa haddii aan la marin waddo saxa haddii aan la marin waddo saxa dee meelihii hore oo wax loo soo sameeyeyna waan arkaynaa weli dhibaatooyin kalea ka taagan marka dadka labada gobol degan anigu xodogaal fiican baan u ahay muddadaa sanadka aan gobolka joogay maaha xamarna sanad iyo bar kale aan soo joogay laba sano ku dhawaad ilaa laba kun iyo laba iyo tobankiina dalkan ku lug lahaa marka labada gobol dadka degan waa dad walaalaha waa dad labada gobolba wada dega is-ogol wax dhibaataahnu aynan dhex oolin haddii aan maaragtay laga xumayn maamulkana waxaan qabaa oo iyaga laysku daayo inay wax fiican samaysan karaan laakiinse waxaan ka digayaa kolleyba xodogaalnimaday in la isku dayo in wax la macmilo iyadoo dan gaara la leeyahay sidaas darteedna ay wax xumaadaan marka waxaan ku tali lahaa dhibaataduna ay ka imaan kartaa in maaragtay wax aanay ummaddu raalli ka ahayn iyadoo dana gaara la leeyahay in ummadda maaragtay dhibaato lagu dhex abuuro waxaana soo jeedi lahaa ummadda in loo daayo arrimahooda gacanna lagu siiyo si dhibaato soo noqnoqota looga badbaado aada umahadsantiin sida aan la socono shirkii shalay ka furmay magaalada jawhar kama ay soo qayb gelin beesha caalamku waxaana beesha caalamku ay ku sugnaayeen shirweynaha ballaaran ee ka socda magaalada kismaayo shirkaasi oo ay isugu imanayaan maamul goboleedyada soomaaliya waa maxay sababta beesha caalamku ay shalay goobjoog uga noqon weyday shirkaasi ka furmayey magaalada jawhar iyadoo hore sidaanu la socono beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd markii maamulka loo sameynayey galmudug oo markaasi cadaado laysugu tegay maxaad oran kartaa axmed cabdi faarax maqaylo
run ahaantii sidaad la socoto maamuladii hore loo dhisay oo dhan ba international community waa qeyb fiican bay ku lahaayeen goobjoog bay ka ahaayeen fadhiidaas oo dhan laakiinse shalay runtii shirkii waa la furayaa baan maqalnay laakiin waxaa soo muuqan waayey oo meeshii aan imaan international communitygii marka waxaa is leenahay waxaa isku aaday labada shir oo waktigaa ogolaan waayey kolleyban waxaad moodaa deg deg inuu jiro arrintaa hadda aan ka hadlayay oo ah deg deg waktiga oo runtii la haysto oo yar sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha waktiga la haysto oo yar awgeed in moogtahay la degdegayo degdegaasna runtii ama xagga nuxurka iyo qiimaha iyo qaabkii gobolada kale loo dhiso kani ka hoos mara ha noqotee ama moogtahay degdegaasu dhibaato kaleo ummadda dhexdeeda la dhex dhigo sida meelaha kale aan ku arkayno runaantii nidaamkan federaalkuna maahan wax ummadda soomaaliyeed dan u ah ummadda soomaaliyeedna way og tahay laakiin qaabkii looga bixi lahaa baa la rabaa in la helo marka waxaan u arkaynaa uun in ummadani deg deg badan lagu hayo labadan gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe waktigoo gaabisa awgeed arrinkaasna runtii waxaan baqdin weyn ka qabnaa kuwii waktiyada badan la siiyey oo naga horeeyo gobolada hore ahaa ayaa weli aan shaqayn dhibaatooyin ay dhex yaalaan marka hadda haddii wax la macamilo waxaan isleenahay wax la dhis iska dhaafe dadka walaalaha wada deganaa maaba dhibaato la dhex dhigaa runtii international communityguna ka maqnaanshaha ay ka maqnaayeen meesha waa arrin hoos u dhigaysa runtii nidaamkaas la rabay meesha in laga sameeyo
cabdi faarax miyaad leedahay oo ay warbaahinta la hadlayaan arrimahaasi markaad eegtid miyaad leedahay shirkaasi waa qabsoomi karaa labada toddobaad ee soo socda run ahaantii arrinta laba toddobaad gudahood laisku soo noqday sidaasaa la yiri laakiin hadde kolleyba deg deg badan baa jira saan ku celceliyey waxaan is leeyahay waana lagu qasban yahay in ummadana la dhegaysto dhanka dawladdu aanay aada u degdegin shacabka labada gobolna waxaan leeyahay runtii waxaan la horeyn horaa loo sameeyaa inay tanaasul badan sameeyaan in lays dhegaysto labada gobol hadday isku darsoomaan waxaan leeyahay waa maamul wanaagsan oo wax badan badii beriba wada qabsan kara wadad walaala horeba u wada deganaa marka waxaan is leeyahay inaanan loo abuurin colaad iyo dhibaato arrinta runtii mar kasta aad caawa igu xusuusan doontaan waxay tahay waxaan ka digayaa anoo xodogaal oo ah labada gobolba in wax deg deg ahoo dad gaariya ama dana gaara iyadoo la fulinayo in ummadda dhibaato la dhex dhigo midda kale dadka dadka matalaya dadka dadka matalaya labada gobol dadka dadka matalayana waa in la iska hubiyaa waayo qof aan dadka matalin ama cid aan dadka matalin haddii wax loogu dhiibo waxaasi ma noqonayaan wax xirgala marka wasaaradda arrimaha gudaha xil weyn baa ka saaran inay dadka isku dayso dadku dadkay doonaan soo xolmar soo hormarsadaan guddiyada farsamada ama soo xulitaanka ergooyinka ha noqoto dadka in ayaga la isku daaya haddii kale dardhibun baa ka dhici doona taana runtii waa arrin aan ka digayno loona baahan yahay cid shiddo iyo dhibaato rabtaa ma jirto dadkana waa dad walaalaa haddii wasaaradda arrimaha guduhu ay wax la degdegayso waxa ka xumaan doonaa ka badan
cabdi faarax ma jiraa shaki labada gobol kala qabaan inta badan soomaalidu markay awood qaybsi isugu imanayaan waxaa yimaada sadbursi labada gobol marka la eego ergooyinkoodu ishir bay isku hayaan oo gobolba gobol ma iska eegayaa in ay waxba xaafsadaan oo berri ka maalin ay qoomameeyaan o yidhahdaan shalay markii shirka lagu degdegayey ayaanu hore uga hadalnay tani may dhacdeen maxaas leedahay jawhar iyo beledweyne way ku kala yaro durugsan yihiin ama ku kala yaro duwan yihiin oo kale maxaad odhan lahay ra'yigaaga run ahaantii farqi weyn ma jiro waa ku celinayaa mar kale iyo mar kale haddii ummadaas la isku deeyo ayagu waa dad isku dhaqana waa dad isyaqaana wax wada qaybsan kara umanan malayn maayo in ay sadbursi dhici doonto kolleyba qaab degaan baa lagu qaybi doonaa micnihii qabiil qabyaalad baa wax lagu qaybsan doonaa reeraha labada gobol degana way is yaqaanaan gobol walba markii intuu qaato gobolka kale waa la ogyahay waxbaa la qaybsan doonaa laakiin ayaga in laisku daayaa muhiima laakiin haddii cid kale oo aan ma ogtahay arrintaa xodogaal u hayni wax u qaybiso ama cadaalad darre ay ku samayso waa waxyaabaaan ka digayno inay dhibaata ka timaado halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaani waa madasha sigistii oo aanu idinka soo gudbinayno waraysigan aanu galabta la yeelanay cabdi faarax laqayo oo ah guddoomiyii hore gobolka hiiraan sanadihii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii walaayahay aan mar kale dib ugu noqono cabdi faarax su-aalaheenii haddii su-aal kale aan ku weydiiyo cabdi faaraxow adiga laftaadu ma danaynaysaa in aad ka qayb geshid tartanka jagada madaxtinimo ee labadaasi gobol ee la isku darayo shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan
may jawaabtu waa may sababta waxa weeye ani runtii waxaan rabaa qaran soomaaliyeed oo shaqaynaya inaan arko fikriyana shaksiyana waa kasoo horjeedaa barnaamijkan waxaan federalismka layahay o dhanna waa kasoo horjeedaa in ummadda soomaaliyeed ay samaysato maamul goboleedyo ay xuquuq badan ku leeyihiin goboladu arrimahooda gudahan ay ka tashanayaan laakiin waxaa ka weyn tahay in laisla garto halkii toddoba madaxweynena loo sameyn lahaa oona sacbi lahayn in la sameeyo ummad soomaaliyeed oo qaran soomaaliyeed rabta qabyaalad iyo qurunkana ku qaqaybiyeen toddoba madaxweynena dalkan ma qaadi karo federalismna shaqo kuma lihin laakiin waxay u baahan tahtay arrintaas oo arrin kacdoon ummadda soomaaliyeed u baahan in laisla fahmo marka systemka jira hadda aniga ma rabo marna inaan meel ka soo galo waayo federalismkii waxaan ummaddan wixii talaaho ummaddan ay ku kala badbaadayso waayo sanadkii labaatan laba eber labayo labayo toban laba kun labayo toban ummadda soomaaliyeed sidii loo soo waday tunnel baa la geliyay tunnel ama tubkan la maro treenadu amaraan ama gawaarido dhex marto ayaa dheer baa la geliyo afar sana oo aan exit ama meel looga baxa aan lahayn magaca loo bixiyey tanalkaasuna waa waa federalism federalismkaas ummadda soomaaliyeed tanalka la dhex geliyey ee aan meelna uga bixi karin ee aan wax joyce lahayn ama aan dhihi karin waxaasaan rabnaa inta ummaddu tanalkaas ay ka dhammaanayso oo ay dibadda usoo baxayso oo iyadoo miyir qabta oo soomaali oo qabyaalad iyo qurunkan lagu kala qayqaybiyey ka madax banaan inta laga gaarayo walaal xilna kama doonayo laakiin samaha iyo wanaagga ciddii wanaag soomaaliyeed rabta inta tanalka laga dhex baxayo ilaa aanu dab ku qabsane ilaa banaanka looga baxayo inaan la shaqeyno oo banaanka ummadda looga saarano diyaar baanu ahay cabdi faarax laqanya waxaa gobolkiina lagu xantaa gobolka hiiraan weeyaan inta badan markii aad xanaaqdaanba inaad ciidamada etoobiya soo gelisaan gobolkiina amaba ciidamada etoobiya iska socdaaba iskood u soo galaan maadaama dhinaca xuduudda aad xaggaasi la wadaagtaan dowladda etoobiya berri ka maalin haddii gobol kale aad aad la gashaan heshiis in aad midoodaan sida gobolka shabeellaha dhexe ee aynu haatan ka hadlayno oo kale sideed berri ka maalin ka yeelisaan in ciidamadaasi aan tilmaamay aad xudiifkii soo celisaan oo aad si hoose markan usoo gelisaan run ahaantii gobol ahaan oo dad maamul oo de jabhado iyo woorlood iyo wax saas oo iyagu dagaala kala taageeraya dalka o dhan way ka jireen ciidamada etoobiya hadda soomaaliya joogaana magaca amisom ay ku joogaan african union iyo amisom magacaas covids cagaaran ay wataan dalka oo dhan bay joogaan hiiraan hadda meelo badan ay ka joogaan shabeellaha dhexe amisomaa joogta dawlado kalea jooga ciidamada etoobiya ma joogaan laakiin askari amansomuhu dalka soomaaliya inuu meel kasta tago wakti xaadirkan cid u diideysaa ma jirto waana dhibaatada ummadda soomaaliyeed haysata waxaan leenahay dhalinyaro aada u habboon inay ciidan noqoto waxaan leenahay dad soomaaliyeed oo dalkan maamuli kara hase yeeshee haddee annaga dhibaatada annaga soomaali ahaan aan isku hayno haddii naloo soo gurmaday hadde wixii kale moogtahay dalkaa ka dhacaa hadee annaga soomaalida unbaa sabab u ah laakiin gobolka hiiraan wax u gaaraho iyo ciidamada dawlad kale ay leedaho u gaaraho ma jiraan ciidamada amisomna dalkao dhan bay joogaan kismaayo ilaa galgaduud dhulkaasoo dhan bay joogaan ilaa bad iyo beriba labadiina gobol maxaad soomaaliya kusoo kordhin kartaan baad isleedahay cabdi faarax runtii haddii saan kuu sheegay aniga labadaas gobol waxaan u qaadanaya isku darkooda Isku darkooda ka hadlaya.
hor waxay ahaan jirtay lix gobol sideed gobol bay soo martay haddana xilligii kacaanka sideed iyo toban gobol laga dhigay hadda waxaan u haystaa kolleyba federaalka anigu waxaan u niyeystaa labalabada ama saddex saddex goboloo laisku darayo in dib loo yaraynayo goboladiio laisku dardarayo marka eh, labadan gobol marka laisku daro iyagoo hal maamul oo eh, gobol ah oo maamul goboleed ah oo aan dawlad sheeganayn inay noqdaan gobol qaniya oo runtii eh, webiye leh oo bad leh oo xoolo leh Eh, waa laba gobol oo qaniya oo waxa dusha saaran keliyaba ay dalkao dhan meelo badan ku filan yihiin marka waxaan leenahay waa dad eh, wada dhaqmi kara eh, moogtahay xoolo iyo moogtahay hanti badanna ay dhex taalo ummadda soomaaliyeedna kheyraad badan iyo amni wax walba usoo jiidi kara insha allah
ugu dambayntii cabdi faarax laqiyo maxaad usoo jeedin lahayd dadka labada gobolba in inkastoo markii hore aad sheegtay in degdegsiima ay jirto oo wakti ku filan aan dadkaasi la siin haddana maxaad talo iyo tusaale ugu dambayntii aad usoo jeedin lahayd labadaasi gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe
Eh, runtii waxaan usoo jeedi lahaa en, eh, dhanka shacabka labada gobol in ay aada iyo aada uga fiirsadaan En, eh, soomaalidu waxay tiraa nimaan kuu furi doonin yaanu kuu rarin Eh, dhibaato hadhow dhaladi dhex dhigo eh, cid aan xali doonin yaysan hadda dhibaatadii dhex dhigin wax alaalihi wixii la sameynaya ha noqdeen eh, waxaad idinku raalli ka wada tihiin eh, inaad ku dadaashaan tanasulaad iyo waxwada qaybsi dal iyo dad eh, ku filan baad leedihiin si aad taa u heshaanna eh, waa inaad soo xulataan dad eh, moogtahay eh, sida shalay madaxweynuhu markuu shirka furayaba oo u sheegay in ay soo xushaan eh, dadka ayaga anfacaya hadday noqon lahayd eh, ergooyinka ilaa madaxweyne oo taa laga dhabeeyo oo iyaga la isku daayo Eh, taa waxaan kula tali lahaa shacabka iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada labada gobol Eh, xagga dawladdana waxaan kula talin lahaa eh, runtii eh, degdega badan oo ogahay wakti badan baa dadka haya Eh, shirar badan baa la aadi lahaa waxa la boobsiiyo waktigaa dhimanaya waxaan is leeyahay wax degdega lagu sameeyo hadhow iyagoo ceerina laga tegay dhibaatada ka imaan karta in dawladdu ay aada iyo aada uga fiirsato ummadana en, eh, wakti la siiyo en, eh, si wanaagsan arrinta loo maareeyo labadaa dhinacba haddaan la helin waxaan ka digaynaa runtii in ummadaas dhibaato la dhex dhigo waxagaaga dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo koobaya waraysigaasi aan la yeeshay cabdi faarax laqayo oo isagoo ah guddoomiyihii hore gobolka hiiraan sanadihii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo afar iyo tobankii waxaa khadka telefoonka uu nagu warramayey laqayo isagoo jooga magaalada london waddanka u k tan iyo kulankeena dambe waraysi kale oo kale intaynu dib ugu kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabad geliyo